بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم وفقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولا يصح عن صح مايو عقد النكاح نكاح عقد كيسي يكون تنتيسي يعقد كيسي ما أنصح إلا بولي weli in la helo mooyaane iyo washaahiday cadilin laba maqaati oo caadiliin ah in la helo mooyaane si kale kuma ansaxayso musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu tilmaamayaa waxyaabihii nikaaxu la-aantii aanu ansaxaynin waxaana inooga tilmaamay ugu horeyn weli nabigana sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan laa nikaaxa ilaa biweli guur ma jiro oo guur saxiix ahi ma jiro weli la-aantii marka weligu waa lagama maarmaan isagaana tilmaami doona weliyadu sida islaamay washaahiday cadilin iyo laba maqaati oo cadilin ah oo iyadana matalan xadiiska ibnu xibaan iyo keyrkiiba ay soo bixinayaan albaanina uu saxiix yeelay laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadilin oo laba maqaati oo cadilin ah ilamaa laga helayo nikaaxii ma ansaxayo marka arkaanta nikaaxa oo shan ah laba ka mida buu halkan ku sheegay weli iyo laba maqaati oo rag ah oo caadilina waxaa maqan marka zawjkii oo ninkii wax guursanaya iyo zawjadii oo haweenaydii la guursanayay ah iyo siiqadii oo qabuulkii iyo ijaabkii ah waa kuu guuriyey iyo guurkeeda waa aqbalay oo qabuulkii iyo ijaabkii ah shantaa rugni ayaa ay noqonaysa wayaftadiru wuxuu u dhib qabaa oo uu u baahan yahay alweliyu weligii wuxuu u dhibaato qabaayo uu u baahan yahay iyo washaahidaani labada markhaatiba ilaa sittati sharaa'id lix shardi ayaa ay baahan yahay kow alislaam qofkani waa inuu muslim yahay haddii cidda la guurinayaa ay muslimo tahay bishari haddii kale waxba lama shardinaya islaamnimo oo cidda la guurinaya ay gaalamu walbuluuq qaangaadhnimo oo qofkii aan qaangaadhin wilaaya ma laha walcaql miirqab oo kii waalaa wilaaya ma leh walxuriyatu xor waa inuu yahay oo aqoonkii wilaaya male wadhukuura waa inuu lab yahay oo dhadigii wilaaya malaha oo gabadha digi gabadh kale ma guurin karto waalcadaala waa inuu qofkii cadaalad leeyahay oo cadaalada daahirka ah waa inuu qabaa oo bimacnaa qof dee ay dhibayso waxa diinta alle ku xun ee foolxumada ay dhibayso waa inuu yahay maadaama oo arrintan iyada ahi ay ku dhisan tahay nadar iyo shafada sidoo muqdaar uu tilmaamayo wuxuu leeyahay walianna mabna alwilaaya cala annadari washafada maxaa yeelay waxay ku dhisan tahay wilaayadu fiiro qofka wixii u dana la eegayo iyo washafaqa naxariisasho qofkii aad u turayso meesha kuma turayso wadalika muctabaru bimadinati taana waxaa loo tixgelinayaa meesha loofilaanka u ah oo cidda hal iyo jeer qofka u turaysa waxa weeye waa qaraabada iyo qaraaba waa qaraabo dadka qofka qof ugu xiga haddaan imtixaanka helin iyo ashfaqu ugu markaa dhimri badan oo ugu turis badan walaa naclamu fi hada khilaafan bayna ahlicilmi buli ahlicilmiga dhexdoodana masalada wax khilaaf ah kuma ogin waxa loo yaqaana wilaayada ay ku dhisan tahay annadar shaqa oo sida aynu dib ka ishaari doono adilada uma tilmaamin wilaayadu siday u kala horeynayso laakiin halkaa uu tilmaamayo ibnu qudaam raxmatullaahi calayhi ayay masalada ku dhisan marka qofkii qof cadaalad be waa inuu yahay bacdu ahlicilmi aan cadaalad u shardinayna waa jiraan waana kollay adigu masalo mushkiladeeda iska leh oo waktiganaynu joogno maadaama cadaaladda iska yaraato iska liidato de qofkiina qofkii uu dhalay aan loo dhaafi karaynin laga maarmi maayo min baabi siyaasa sharciya qofkii inu siyaasa sharciya wuxuu ka fahmayo bal si un wax isu waafajiyo sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raxmatullahi calayhi sadaxa riyaa iyo keyrkiiba isagoo ka aaminsan taariku salaadka ka cabira akbaru min alyahuudi wannisaar isagoo yidhaahda yahuudda iyo kiristanka labadaba waa ka gaalnimo badan yahay taariku salaadku shiku isagoo sidaa ku tegey oo madhabkiisu ahaa cidda taariku salaadka gaalaysiinaysa ahlusunnaha falada dariiqada maqay ayaa misna wuxuu yidhaahdaa dee waxa iska adag oo aan suuragal ahayn gabadhii ninka taariku salaadka ahay dhalay in la yidhaahdo guurin maysa arrintiina waxaynu ku tilmaanay inuu gaal yahay oo akbaru min alyahuudi wanasaara buu ku tilmaama kutubtiisa dashabaryaaqabaar iyadoo ay sidaa tahay marka waxaa loo baahan yahay inu yaado in wax layswaafajiyo oo wilaayada kaaynu gaalka ku xukunnay ka ku sii xigen iyo isaga waxa weeye arrintii arrin ka kooban la sameeyo oo ama golyaha isugu yimaadeen oo ka kalena inta hoosta looga soo ballamo hala yaado warkaae odayga waa aragnaa arrinku waa ka yara ku yihi adigu dee arrinta odaygu fadhidaaye laakiin dee ku caddayn mayne waaka deedona qaabkaa wax looga soo ballame wuxuu yahdaa waxa lagama maarmaan kanna dee madax guuxin oo kale in arrintii la yidhaahdo inantaani baa la duulaya dee kan kalena yidhaahdo ha waa idinsiimay oo iyo waa kuwa aniga qabaaykusi ay yidhaahdo hadday odaygu yimi haddana waa idinsiinay saasaan idinku beherinaynaa ama ku raacsannahay raali kaga marka isna wuxuu isleeyahy odaygii adaa wax meheriyey taakusalaad waxana ma meherinaya arrinta dhabta ayaa la cuskanaya hadalkiisu waa wadada sii marayo arrinta dhabta indhoo xagga kale u jeeda oo arrintu xagga kale ku socotaa marka runtii qoofka cadaaladda wuxuu iska adegay laakiin ha adkaada ee inkila tixgelin karo in la tixgeliya ilaa annahu arrinka lagu noqoyo laa yaqtadadku uma baahana nikaaxu dimiya gabadhii dimiyada ahayd gaaladii dimiga ahayd ee islaamka marka caadiga iyo ballanta ay la galeen ama ha ku hoos noolaato ama beledkeeda kaleba ha ku noolaatee ilaa islaami weliy weliga muslimnimadkiisa uma baahna inantaa yara gaalada ah gabadhaa gaalada ah eedimiyadda waxa weeye uma baahna weligeeduunu muslimo oo marka la leeyahay ragga muslimiinta waxa u bannaan dumarka ahlu kitaabka inay guursadaan yahuudiya nasaara ragga se dee yahuudiya nasaara uma baahna gabadh muslimada ah inay guursadaan iyaga xaaraamiga laakiin ragga waxaa u bannaan gabadh yahuudiyada ama nasraaniyada oo dhowrsoon inay guursadaan maadaamay sidaa tahay markaad gaalkii ka doonayso inan waxba inuu muslimaa muhima ile gabadhu muhuu mehelinaya waa gaalo adaa gaaladiisaga ku doontay sooma waxba markaa looma baahna inuu muslime ii mehelinuna ilaa muxuu ku xidhaya soomaalidu inta badan waxay jirtaa intee lagu miririnaya maxaa wax lagu miririnaya qofka diinta qura ee xaqa ahi waa diinta islaam waa midda kale meherkan wadaadka loo yeedho loomaba baahna jahligaa kalifay mooyaane wadaad looma baahna adiga iyo gaalkii markaysa soo hor fadhiisataa laba shuhuud oo muslimiin ahina kuu joogaan wax markaa kaloo loo baahan yahay oo aan ka ahayn inantaa waan kuu guuriyey intaasuunba odhanaya inantaa waan kuu guuriyey inantayda caggaas markaad ma tidaahin inantaa guurkeeda waan aqbalay khalaas markaas iyadoo dhan waxaad ka ahada arrintu intaasay ku dhanta khudbadan hore ugu qoranayaa waa sunna in alxamdulilahi naxmadu marka waa sunna laakiin arkaantii waxba kama aha siiqadaasubaa loo baahayay siiqaduna waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay wadaadka looma baaha wadaadka la leeyahay sheekh gabadha inoo meheriyay inoogu yeedh jahligaa kalifay dee haddii wadaad ku iman waayo cid wax isku xidhaba la garan maayo marka halkeed ka bilo ayuu odhanaya dee mooye halkeed ka bilo alaama soo doontaa halkaasa adaygu ka yimid laakiin iminka haddii lama wadaad dee inan isweydiisanayaan waxba wadaad kale looma baaha muhima wallahu baaha laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati gabadha yare gaalada dimiyada ah ilaa islaamada weliga weliga islaamadakiisa lama baahna walaa nikaaxu ama gabadhii addoonta ahayd guurkeediina uma baahna ilaa cadaalati sayid sayidka cadaalati waayo sayid wilaale ku guurin maayo bilmidii buu ku guurinaya umulkihaan buu isaga leeyahay gabadhan addoonta ah sayidku wilaaya ahaanba maaha waa milki baa meesha yahay hadduu doona iskaba qaado ku qoro gebigeedu hadduu doona xoray waa ku siiyey aqoontaas waa lagu mari qaadaba iskaba qaado guur waa iska dhaaf kutara ku hayso maadaamay sidaa tahay wax cadaaladiisu muhima loo baa maadaamuu iskaba leeyahay waa aanu mas-uuliyadu kale oo waxawaya gaarkuna aanu ku mehelinay ee lahaan baa xita ugu leeyahay wa awla wulaadka weliyaashii waxaa ugu mudan dalqabu aaba arrintaa wilaayada iyo sida loo kala leeyahay waxa weeye wax nasoo gaara ku yimi ma jiro nas ah oo gaar ah oo dadku siday u kala horeynayaan ku yimi ma jiro sidaa sheekh muqdaama tilmaamayeyna waxay ku dhisan tahay cala nadari shabaqa arrinta fiiro shaksiga wixii maslaxadda ku jirto loo eego iyo waxa weeye qofkan inaad u turayso u naxayso aad leedahay meeshii dawladaha ku dhacdo arrinku aanay ka ahayn aad ka damqanayso inantu meel aan habboonayn inay ku dhacdo intaas kusan intaana waxay u kala yeelanayaan un dadku qof akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa dadnimo isbedelay mooyaane siday u kala dhow yihiin ayay u kala mutaysaa qofka qofka qofku ka xigo halkay soomaalidu ka tidhaahdo qofna intuu kuu jiro kuma soo dhaafo maa qofba intuu kuu jiro ayay asal ahaan ku dhisan tahay shafaqada iyo naxariista iyo turisku inuu waxa weeye ay arrintaa iyada ay ku xidhnaa sidaa wadeed baad arkaysaa ahlucilmigu iyagoo aan isku waafaqsanayn qaarkood aabbahay ka bilaabaan qaarkood sida xanafiyada iyo qoyooyinka lamidka ibnigaabay ka bilaabaan oo gabadh wiilkay dhashay aabaa ka horeeyo oo isagu meherka mehelin karo qaarkood markay aabbaha marayaan inaan meelkii weeyaan qaarkood awowga kullay arrintoodu waa isku khilaafsan laakiin dariiqadaa shaafiyada iyo naada maraynaa waxba tacliiq lagu samayn wa awla lwulaati weliyaasha waxaa ugu mudan alaabu aabba ugu mudan uma intaa kadibna aljaddu awowbaa ku xiga oo ah amo abi aabbaha aabidi awowga hooyuu ka saarayaa meesha aabbaa aabbaha waxaa ku xiga awowga awogu mid hooyana waa noqdaa mid aabana waa noqdaa marka wuxuu kuu cadaynayaa kuu yahay oo kaasiyo awowgaasi oo ah abu abi aabaha aabidi uma intaa kadib al akhu lilabi walummi kadib waxaa ku xiga walaalka aabii hooyo uma intaa kadibna al akhu lilabi walaalka aabaa ku xiga ثم انت كذب ابن اخي للاب والام walaalka aabbiyo hooyo wiilkiisa ay gabadha eedada u tahay ayaa ku xiga suma intaa kadibna ibnu akhi lil abi walaalka aabe wiilkiisa ayaa kusii xiga suma intaa kadibna alcamu adeerba adeerku waa dambeeya adeerku waa mar dambe suma alcamu suma ibnuhu adeerka wiilkiisa ku xiga calaa hada tartiib tartiibka isaga abay ku socoy nasiibka iyada ah ayay arrintu ku soconaysaa oo weligii hore oo la waayo mooyaane ka labaad loo gudbi maayo haddii kii koowaad la helayo ama wakiilkiisii la helayo waayo wakiilkiisuna yaqumu maqaam maqaamkiisu degay haddii aabba joogo ama aabbihii wakiil uu dhigtay joogo oo isaga ka wakiila xaaladda wakiilka la dhiganayana shaksiga weligaa ay ha joogo hata maqnaado qadhima hadduu maqan yahay iyo hadduu isagoo joogo ku yidhaahdo adayga wakiila wadawsha isagu iska aamuso labada xaalaba xaq uu leeyahay marka weligii koowaad oo jooga ama wakiilkiisa joogo kalabaad loo gudbimaayo kii labaad haddii darajadu soo gaarto ka saddexaad loo gudbimaayo wahalmaja tartiibkaasi ay ku soconaysa haddii mid dambe galo caqdigaasi saxiix ma noqonayo iyadoo kii hore joogo faidaa cudimat alcasalaat casalaadkii haddii la waayo falmawal murtiqu mawlihii wa xoreeyey gabadhani hadday marun addoon soo martay wax imika ay marayna maaha hadday marun addoon soo martay ciddii xoraysay haddii qaraabo kale loo waayo digaagka ama loo hayo ciddii xorta ka dhigtay gabadha ayaa meesha imanay uma intaa kadibna haddii isagii la waayo kii xoreeyeen cashabaadkiisa isaga cashabaadkiisa ayaa mehelinaya uma alxaakimu intaa kadibna xaakimka ugu dambeeya maxaa yeelay fa suldaanu weliyun man laa weliya lah maxaa yeelay suldaanku wuxuu weli u yahay oo xaakimka muslimiintu weli u yahay ama ciddii ka naa'ibahi waxa weeye ciddii aan weli lahayn ciddii aan weli lahayn ayaa ama madaxweyne ha noqoto ama khudaada iyo cidda musawaxinta waxay saara ee muslimiinta hawsha ugu umaysa ha noqoto ama cidda kale ee waxa weeye ay iyagu siiyeen mas-uuliyad arrinta ay ku geli karaan oo maaduumu sharci waxyaabaha ay ka cabiraan cidda iyagu ay xilm markaa diyanaya hadan hawsha waa geli kartaa ee ruqsad u siiyeen oo arrimaha geli karo ayaa markaa noqonaysa qad suldaan weliyu man laa weliya aan ku dhacan halkaa kaga doogno weliyada iyo qaabka ay ku kala horeeyaan adigu masaa'ilkani dee shuruud badan bay kala yihiin axkaamtoodu waa badan tahay laakiin hadalku aynu soo koogayno daraaddeed ayaynu indhaa uga laabanayna wax badan oo aynu tilmaamayna kolley shuruudda nikaaxa xoogaa waxaa si badan soo ururinaya kitaabka la yahda alyaaquutu nafiis iyo madhabi ibni idriis kitaabka masaladaasi arki doontaa shuruuda shaahidaanka oo kale iyagoo ilaa sagaal ka dhigaya shuruuda ninka afar ee toddoba ka dhigaya shuruuda gabadha ilaa afar ka dhigaya shuruuda masalan siiqada ilaa saddex iyo toban adugu halkaasaad ka arki doontaa shuruud qaabka daadhow ayaa batansateega walaa yajuusu ma banaana an yusarixa inuu u caddeeyo bikhitatin guurdoonis inuu u caddeeyo muctadatin cidda tirsanay khitatin muctada tii cidda tirsanaysay guurdoonista inuu u caddeeyaa uma banaana laakiin wayajuusu waxa u banaan an yucarida inuu u sarbeebo laha iyada oo wayankixaa uu guursado bacda inqidaa'i ciddadiha ciddadu markay ka go'do dabadeed dumarkii dhowr bay u kala baxaya mid waa khaliya min annikaax waa mid guurba ka maran ciddo iska joogto waa inaan madax bannaan ta noocaasiya tacriifka iyo tasriixa labaduba waa bannaan yihiin qadca yani khilaaf la-aan oo gabadhu hadday iska madax bannaan tahay ardadaydaa joogto inaad si dhab ah guurka u weydiiso baa dareeranay maxaa qabna oo u badheedho iyo inaad u sarbeerto hadalka oo aad ku yara tuurto hadalan aad u cadayn oo laakiin muujinaya in waxaweyaan dabaaci aanad ka marhnay taasi waa bannaan aragti gabadhu madax bannaan hadday gabadhu musawaja tahay oo mid la qaba tahayna waa taa cagsigeeda taa ka soo horjeedkeeda wey oo ma bannaana gabadh nin qabo si cad iyo si dadban midnaba inaad duur arrintii ugu tilmaanta ma bannaan gabadh waxa weeye cididhabto inaad duur u caddayso oo tilaahidkaabaad iska soo gurdi waa kala bixinta waxaa la yidhahdee iyo waxa weeye inaad u yara maldahdo midnaba ma bannaan haddii laakiin ay ciddo tirsanayso waatuu halkan inoogu sheegay oo lamana qaba maa si dhabo quuraha looma qabo oo lama qabo gabadha mana madax banaani cidday ku jirtaa laba karxeey xaaladda noocaasi alabaynu ku kala qaaday in waxa weeye ciddadaasi tahay ciddatu rajciya gabadhu ciddada ay tirsanaysaa inay rajciya tahay miduu ninkii furay xaq u leeyahay inuu ku noqdo biduuni idniha iyadaan iyada ogolaan oo idminba ta noocaasi hadday gabadhu noqoto ciddo tirsanaysa markaa ma banaana iyadana si dadban iyo si cad midnaba in loola tago xukmu zawji khilaado gabadh la qabo xukunkeed khilaado markaa si dadban iyo si kale midnaba in loola tago banaan amaa gabadhan ciddo tirsanaysa hadday ciddadani cidda baa'ina tahay oo ciddo marka ay ninkii hore ku kala go-een saddexdiiba u furay mise way kala dhammaadeen ama way kala fasaxdeen oo adigu waa fasaqa wadamiirkii auraaxday ama waxa weeye waaba laga dhintay iyo wixii lamid ah hadday ciddadu baa'ina noqoto ay kala go-een isagu shaqo uu ku leeyahay aanay jirin xaaladda noocaasi ah waxa bannaan inagoo aan kuwa biraha ku ciddo tirsada iyo kuwa dhiiga ku ciddo tirsada kala farqinayn alcudga gaaba kala farqiya laakiin ma kala farqinayn inagaan midna kala farqinayn gabadhaasi waxaa bannaan hadalka in loo yaro maldaha waa bannaay oo tacliim lagu sameeyo laakiin ma bannaana tasriix in loo caddeeyo oo la yaro markaad cidda baxdo meel kale ma eegi kartid aan iska warhayn waa aniga arrinta arrintaas ma bannaan laakiin inaad si kale isaga sarbeerto haddii laga dhinto oo kale aad tilaahid waxa weeye adigoo kale camal kuma baaqi noqotide yaa iska sabiro gurigaaga iyo carurtaada iskaasho insha allahu khayr bay noqonaysa camal kuma baaqi noqonaysa soloma isaga arrin wata soloma mid kalu hoosta ka soo wadaaya ee hoosta ka sheekaysta soloma hadalhayn kalu mada arrintu ma cada waxaweye marka arrintii waa maldaha arrintu macaha marka iyaduna si cad markiiba kugu soo jeeramayso oo war ma hayso waxaad maldahayso marka arrinku maldahaad waa la ogol yahay laakiin badheedna ma ogola waayo waxaad dhici kartaa in labadii qof shaydaanku ka dhex shaqeeyo hadday waxay ku ciddo tirsanaysa dhiigiyo wax ahaydna arrintaba ay soo kufiso soo qoobtaba oo shee wakti aanay waktigiba aanay dhammaanba ay ku tiraado ciddo tahay iyadoo ku degdegaysa arrinka loo balataa hadday bila ahaydna si kaleba in shaydaanku ka dhex shaqeeyo hadday doonaan waxa weye kullabeyna umaysa sugayna layaado arrintu si kale loo dhaxlo marka lama rabo inuu badheed muujisto dogaafiladuna dee aayadii oo ku hadloosay iyo ku qoran marka ma doonayo inaan markaa meelada kasiibamiyo dadka soo aayadana dilada uma baxno laga yaaba inuu والنساء طمركم على ضربين ولا وضعين طمرك سيدو ضرب على وضعين طيبات وعرم الأخ هي وأبكار هو بكرة هو ولا وضع منه ما هو بكرة أما هو عرم ولا وضع منه عرم كان سيدة قدوسنا هي إحسان وحين مبارا إسراء سيدة مثلا شد المدامة وفوسك الحال مريض وشيء يوصف على الله والطيب المعتبر نطقها هي موضوعة في القبول سواء كان الوضع حلالا أو حراما العلم في كتب العلم والوضع عليا gabadha camalka ah ee la tixgelinayo guurka inay ku hadasho marka laleeyahy ninkaan ugu guurinaana idankeedu uu nudqiga noqonayo iyo inay ku hadasho taas waana barinta ee iyada aamus yeene hoos qoorsato aan laga yeelaynin iyo mawduucatu fi lqubul gabadha xubintaanka looga tegay gabadha loo galmuday gabadhay ragis arkeen oo har marna ha noqotee loo galmuday waxaana isku mida wey galmada gabadhaa ku dhacday inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay fadima gabadho hal mar hadday mid kulmeen ama ziraha ku kulmeen iyadoo ay u badheen ay mudaawaca dadoo ku oggolay ama kufsiha ku kulmeen ama iyadoo xitaa hurdolaan marka loogeyn ha kulmeen ama sifadii dodoan mar hadday hal mar mid arkeen oo gabadhaasi ragba ay aragtay waa camal sharcan waa hadday gabadhu ragtaa ay arkeen waa camal weeye inannimo ma sheegan karto inannimadii way dhaaftay fikraddu waa inanta aanay rag ba is ahay aan rag waxba ka oqoon laakiin markay gabadhu rag wax ka taqaano waa camal marka dumarku waa labada falbikru inantii fikradda ahayd ee bakaaradeedu ay baaqiga muhimaa waxba inay bakaaradu taqaan xogkan bakaaladu xitaa inuu jooga waxba muhima hadduu doono siyaabo badan bay ahlucilmigu sheegaan inuu ku gobi karo allah yareeray dadka yaryihiina aada u ciyaaraya ama aada u guurguuraya ama siyaabadan suuba guuraya way dhici karta in xogka bakaaladu jababa gabadhu markay in badan la guursan waayo ama ay da-deedu raagto dinga xaydka faraha badan leh waxyaabaha jebiya buu kamid yahay bakaalada ee tigsiya qaar waxa weeyaan bakaalaha aan loo abuurina way iska jiraan marka xogka bakaaradu muhima ama ha joogo ama yuu joogo xogka bakaaradu muhima ama ha joogo ama yuu joogo laakiin muhiimaddu waxa weeye waxaa laga eegaya galmo ma dhacday mise ma dhacday galmo waa saray wacama haddaanay mid bakaara ahayn oo ay tidhaahdo rag weligay ismana ahaysaasa xamaanta khalas waa fikradu فالذكر من أنت بثلاثة يجوز وحبا للأب آبه والجد يروج إجبارها أن يكون أصبار على نكاح الزوجة والطيب عمل حين لا يجوز مبنى تزويجها إلا الذرية إلا بعد بلوغها وإثمها ما في كان قاعد إذا ثم ويانا ذكر المبنى marka inuu dumarkii camal iyo u kala saarnay bay karo arrintii masale kale u bambaxay gabadhii iyadaan idmin in la guuriyo ma la guuri kara iyadaan idmin in la guuriyo shaaficiyadii labay u kala qaadeen fikrad iyo camal oo gabadh markaa tayiba madgarooba mar kale waxaa loo kala qaadi karaa gabadh yar iyo gabadh weyn wasaqadiisbaa meeshay marka dumarku waa gabadh yar iyo gabadh weyn waa caruur bay noqon mar waxaa loo kala qaadi karaa caaqila iyo gayru caaqil mid niya qabta iyo midaan niya qabta marka ay sidaa tahay masaladani waxay ku dul wareegaysaa masalan caaisha oo kale nabiga sala allahu alayhi wasalam waxaa loo guuriyey iyadoo lix jiraa u dhistay iyadoo sagaal jira way yarayd nikaaxa inanta yari inuu ansaxayana laa ishkaala fii daalik wax mugdayay kuma jiraan oo habeenkay dhalato waa la meherin karaa inanta iyadoo dharabta ku sugan waa la meherin karaa laakiin ninka loo meheriyey loo sallimi maayo o gacanta laga gelin maayo ilama ay istimtaac iyo in lagu raaxaysto awoodi karto mooyaane markay arrintu sidaa tahay caaisha waa la guuriyey meel waxa weeye idan lagu weydiiyeyna lama soo naqlin haddiiba xitaa la weydiiyena qof yar bay ahayd oo carruur oo idankeedu muctabar ma ahayn wakhtigaa iyada ah marka maxaa lagu guuriyey sabab ma ma yaraanta yarayd aawadeed ayaa lagu guuriyey oo waxaynu nahnaa ilmo gabadh kastaoo yar biduuni idnihaa waa la guurin karaa ma sidaasaynu tilmaanaa mise waxaa lagu guuriyey inay bikrad ahayd oo likownihaa bikra bay ahayd oo inaan bikrada bay ahayd ee hadday intaa iyadoo yar oo lee ku carmaloobi lahayd arrintu ma suuro gashay miya mise waa labadoodoo wada jira oo cilladu waxa weeye inay ahayd inan yar maca daalikana ay bikrad ahayd labadaa sababood oo wada jira ayaa keensaday in la guuriyo iyadoo aan waxba la weydiin saddexda waa iyama marka shaaficiyadu waxay ka dhigayaan bikradnimaadka ayay cilladu ahayd dabeedna halkaa waxay ka qaateen inan kastoo bikrad ah aabbaha iyo awowga weliyada kale maaha eh aabbaha iyo awowga bal ahlulcilmiga sida shekhulislaam ibnu taymiya ma soo naqlinaya ijmaac waxay ku yihiin labadoodaa cid aan ahayn inaanay arrintan iyadaa u qumi karin oo iska guurin karin aabbaha iyo awowga waxay halka ahayd markay sidaa tahay iyaguma iska guurin karaan iyagaan idanba weydiin oo idankan adilada ku soo arooray sunne ma noqon karaa oo ma la odhan karaa adilada waxaa ka sarfinaya waajibnimadkii qadiyadda iyada ah iyo kuwa lamidka ah markaa shaaficiyadu haabay leeyihin waxay leeyihin hadday inantu bikra tahay hadday yar tahay iyo hadday weyn tahay oo ay konton jir gaadho waa la guurin karaa iyada waxba la weydiin adigu inoo kaadi ragna wax kama taqaanid annagaa ku meherine waa la odhan karaa saasay tilmaamaya ahlulcilmiga qayb ka mid ahina waxay leeyihiin oo ah qowlka ugu saxiixsan si aanay wakti badan inooga qaadan markaynu rabno inaynu ururino qowlka shaaficiyada waa laga fiican yahay qowl saxana maaha adiladana waa ka hor imanaya adiladana xadiista sunanta iyo ku sugan ee saxiixa ah waxay tilmaamayaan inan bikrad ah inuu aabaheed markaa guriyey iyadoo nacaysa nebiguna uu khiyaar siiyey oo uu doorgeliyey waxaana masalada si qiimo badan u naqdiyey aimo badan baa naqdisaye ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa zaad almacaadi si cajaa'ib qabta ayuu inantaa la leeyahay waa layska guurin karaa u naqdiyey oo dhinac kasta uga tilmaamay siday kitaabka alle u khilaafsan tahay sunnada nebiga hadday kuwa amarka a tahay iyo kuwa nahyiga a tahay labadaba u khilaafsan tahay qiyaaska saxiixa uga hor imanayso maqaasidu shariica uga hor imanayso si wacan buu u naqdiyey masaladuna waa sidaa uu dhigayo oo inan bikrad ah maadaamaad bikrad tahay waa layska kaa guurin karaa sax maaha laakiin waxaynu leenahay inanta waxay aabbaha iyo awowgu guurin karaan markay laba sababood yeelato inantii waa bikrad maca daalikana waa sagiira labadaa qodob markay kulansato way guurin karaan waana sidai caaisha ku sugnayd waana bikrad maca daalikana waxa weeye waa sagiira laakiin haddii labada mid ka mida la waayo oo ama ay noqoto gabadh weyn bikrad ba ha noqotee ama waxa weeye way yar tahay oo waa sagiira laakiin waa carmal oo carmalka waa inagii tilmaanay waa gabadh loo galmooday oo ama mid guursaday ha u galmoodo ama cid kale ha heshee ilmi yaraa rag bay kulmeen xaaladda noocaasiya lama guurin kara iyo aabbe iyo awowtoona ma guurin karaan ijbaarkan iyo qasbidan la tilmaamayaana wax maxal ku leh shariicada oo sax noqonaya maaha ilamaa halkaa aynu tilmaanay mooyaane cala saxiix cala saxiix marka inantii hadday yaraan ku carmalowdo ila way dhici kartaa eh wallahi lam yaxidna marka alle uu tilmaamayo iyagiyo aayasaadkaba inay saddex bilood ku ciddo tirsanayaan wallahi lam yaxidna inantaa la tilmaamaya aan weli xaydin waa saqiira waa adilada laga daliishada weeya caruurta in la guursan karo iyadoo habluhu markaa yaryar yihiin wallahi lam yaxidna marka gabadha aan xaydin ee misna la yidhi saddex bilood ha ku ciddo tirsato maxaa halkaa ka cad inay ninka kulmeen way is arkeen waayo haddaanay is arki lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu idaa dallaqtum الnisaa min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna marka haddii aanay kulmi lahayn dee may ciddo tirsateen cidda meesha ma timaadeen lakiin saddex bilood baa loo ciddo tiriyey marka ninka inay la kulmeen oo ay is arkeen baa ka cad halkaa inagu dhaafe fasl wlmuxaramaatu binnasi والمحرمات كوا الحرام يلي بالنص أي بالنص القرآن النص القرآن قال له حرام يلي أربعة عشرة وأفر يطبع سبع تضبع بالنصب بي حرام كيه تضبع دمره حق النصبك أي حرام كيه وهن إيقنا الأم هويو ويي وإن علت هبك الرئيسة هويو هبك الرئيسة هويو دانا وحلوغة جيدا وعداد ugu abtirsanayso dhalmo ama xag aabaha ka timaado ama xag hooyo binas alqur'aan marka marka la tilmaamayo hurrimat calaykum ummuhaatukum ummuhaadkaa la sheegaya tii ku dhashay tii sii dhashay tii kale sii dhashay intay doontaba kor ha u baxdo waa hooyo aabbahaa tii dhashay tii sii dhashay iyo awowyadaaba dhammaan waa wada hooyo laftigaasay gelaysaa waxa weeye tii ku dhashay iyo ayeeyooyinkaa oo dhan min kulli jiha waa hooye waa muxaram sharcan biijmaaci ahli lcilm sidaas aawadeed buu yihi alummu wain calat ay min kulli jiha baynu markaa dhinacay doonta baa ka timaada walbintu inantii waxa weeye aad dhashay wain safalad haba hoosayso iyaduna bintadii inantii haba hoosayso taad dhashay tay sii dhashay tay kalay sii dhashay taad dhashay inankay dhashay tuu sii dhahay macnaha qof kasta oo ka farcan inantaada ah mar haddaad adigu inanta dhashay cid kastaoo ka farcan oo aakhirka inantaada uun soo gashaa muxaram bay kaa tahay biijmaaci ahlilcilmi waa kuuma bannaana meel ay ku intihoonayso oo ku dhammaanaysaana ma jirto waluktu walaashii inantii walaasha ahayd walaashu ha ka timaado saddexda jihaad sii doonaysa baa ka timaado aabbiyo hooyo isku ahaada aabbe qura isku noqda hooyo qura isku noqda farqi male waa walaasha waa muxaram biijmaaci ahli lcilmi in la guursadaa ma banaana walkhaalatu habaryartii habaryarti habaryarta waxa weeye waa ukhtu kullu man waladatka mid kasta oo ku dhashay walaasheed xaqiiqa aw biwaasita ama dhab ha kuu dhasho ama dhexdhexaysa ha kugu dhashe weliba min kulli jiha dhinacay doonaysaa ka timaada waa habaryar innagu habaryarta soomaalidu waxay u taqaanaa hooyadaa walaasheed ama inaadeerteed khalaas iyagu intaasay u yaqaana labadaas iyagu yaqaana khalaas laakiin arrin saxa maaha adigu meelaha habar wadaagtana markay doonaan weji habaryar miyay yahda mise ay duxayna waaya meelahaasay intan yaree dhowba iyagu yaqaaneen laakiin sharcan gabadh kastoo aad dhalmo ugu tegayso oo dhalmo aad ku gaadhayso markaad waxaad sii wadaba gabadha la dhalatay waa habaryaro marka hooyadaa walaasheed waa habaryaro ayeeyooyinka min kulli jiha ka yimaada xagga aabbe iyo xagga hooyaba gabadha la walaalahayna waa habaryaro khulaasada hadalku waa intaas marka hooyadaa hooyadeed walaasheed waa habaryaro hooyadeeda kale walaasheed waa habaryaro hooyadaana waxay u tahay habaryar ruma adna habaryar labaad ta kale kusii xigtaa hooyadaa waxay u tahay habaryar labaad ayeeyadaana habaryar ruma adigana habaryar saddexaad saasay ku soconaysa hadhow habaryarta habaryarteed habaryarteed meshaasay ka baxaya aabbahaa islaanta dhashay soo ayeeye maa ayeeyadaa islaanta la dhalatay aabe maxay u tahay habaryar ruma sooma adna waa habaryar labaad sharcan waa nooca fi jamiic alkutub maaha madhab qura xitaa kasoo naqlin mayo sharcan alkhaala bimanzilati alum waxa weeye habaryartu tan qura un maaha من كل جهة way ka timaadaa marka khaaladiina iyo habaryartii iyo isku khilaafnaya maaragta soomaalidii iyo iskhilaafe sharciga iska hor yimi halkaa la soco waaya walcamatu eedadii eedaduna mid kastoo aad dhalmo ku gaadhayso ama xagga hooyaha ka yimaado ama xagga aabbe gabadha la dhalatay waa eedo aabbaha walaashii waa eedo awowgaa walaashii waa eedo awowgaaga kale walaashii waa eedo awowga xagga hooyo walaashii hooyada eedda romo adna waa eedda labaad saasay ku soconaysa khalas sharcigu saas u yaqaana camaatuku marka aayaddu leedahay uma jeedo jiha qura waa min kulli jiha waa min kulli jiha wa bintu lakhi walaalka inantiisii wa bintu lakh walaalka inantiisii walaalka inantiisuna wain safalat baa iyadana isaga qarsoon intay doontaba hoosa u degto kuwa berye dhexdaasa iska baydgaabo halkan ku gafay baa jiray moogta mise tolo tadambeed waa bintulukti bay ahayd mee tadambe oo beri dhaweed mid isaga guuriyey mid bay ijmaaci ahlilcilmi aan iskayinba oo yidhi dee walaashaana maaha walaashaa inanteediina maaha ti aad abtiga u ahayd baa sii dhashay oo waad geydaa yidhi baa jiray beri dhexaad oo isaga guuriyey beri laakiin biijmaaci ahlilcilmi dhammaan ahlulcilmigu say isla ogol yihiinaan in yaroo khilaaf ay ku jirin walaalkaa inantuu dhalay iyo tuu sii dhalay iyo ta inankiisu sii dhalay waxaba la kala saari maayo mar hadday walaalkaas uun soo gelayso biijmaaci ahlilcilmi gabadhaa walaalkaa ka farcani ama inan ha ka sii farcanto ama inan ha ka farcantee kuma banaana intay doonto oo soo degto mar hadday aakhirka walaalkaa uun kusoo xaroonayso kuma banaana wa bintuluktina waa sidaas leh inanta walaashaa dhashay ama iyadu ha dhasho ama tay sii dhashay ha sii dhasho ama inankay sii dhashay ha sii dhalo mar hadday walaashaa uun ka farcan tahay biijmaaci ahlilcilmi ma banaana derajo ay ku dhammaanaysaana ma jirto boqol hadday hoos u degto iyo hadday kun hoos u degtoba derajo ay ku oodmaysaa ma jirto mar haddii gabadhaasi walaashaa uun ka farcan tahay kuma banaana biijmaaci ahlilcilmi insha allahu tacaala intaasaynu kolley adigu waktigii wayga dhacay anoo jeclaa markii hore in ilaa shan wakti oo su-aala aan ka reebo lakin waxaanu u daynaynaa baabka muxaramaadka markaynu israacino kolley baab aada u muhiima ah haddii ishkaalaad ku jiro iyo su-aalo markaasaynu ka jawaabi doonaa wallahu subxaana watacala